wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa tacadiyada ku saleysan jinsiga waxaa ka qayb galay kulanka wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo iyo madaxda ururka bulshada koonfur galbeed soomaaliya madiine axmed nuur agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada ayaa ka waramay muhiimadda ka hortagga tacadiyadda ku salaysan jinsiga waxaan idinku soo dhaweynayaa oo aan idinka mahad celinaya kasoo qaybgalkiina munaasabadan oo ah activism oo sanad walbo la qabto iyada ujeedadu tahay wacyigelinta iyo qareemada bulshada nugul sanadkan kusoo beegantay xili xasaasi ah oo ayaa jira flooding iyo dhibaatooyinka kale waxawaaye toban maalmood ee uu soo socoto waxaa jiri doona wacyigelin badan qaar ka mid ah wacyigelinta g p v oo maanta ah disability iyo xuquuqda aadanaha dhibaato badan hadda dhibaatadan ka badan magaalada baydhabo wali ku dhiihayanaha kaamamka intaasayna way rajeyn wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenkaba inayo kaalinto qaado doonaan si horeybi honqaadayande ina sii qaado doonaan rajeen dhallinyarada oo meyle raay ee haweenkan ku horeeyano arrimoon wacyigelinta layndaro doonan way rajeynayoon inay kaalamoosha unka faylyo qaada doonaan maadaamada jaamicin ayo dhan wada eeyin diinteenna suuban waxaa weeye waxay damaanad qaaday xuquuqda dhammaan bani'aadamka gaar ahaan islaamka markii laga sii tago haddanana dumarka sharci ka weyn ama ka wanaagsan ama xuquuqda islaamka ama dumarka sida uu ilaaliyey kitaabkeenna qur-aanka ah sharci ka wanaagsan oo harta ama la qori doono ama imaanayo ma jiraan
runtii waa howl wanaagsan in ummadda laga wacyigeliyo waxyaabaha xunxun ee lidiga ku ah xuquuqda dadka bini'aadanka ama oo ay ugu maarata jilicsan yihiin dumarka iyo carruurta haddii aan wax yar qeexo ereyga la yidhaahdo xadgudub xadgudub isaga ereygabaad ka garanaysaa inuu xun yahay xadgudub waa wax xun ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii looga hortegi lahaa tacadiyadda ku salaysan jinsiga ee loo geysto haweenka iyo carruurta